way jirtaa walaal in aan muxuu ahaa warqad gaarsiinay annagoo oo muxuu ahaa dhowr iyo toban wasiir ah warqad aan isleenahay waana seexo oo aan prime ministerka oo na liid garaynayay gole ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno in maadaama hadda siyaasadii ay noocaas dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilkan maadaama hadda aan lagu sii shaqayn karin oo sida hadda wax yihiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo adduunyada yacni nidaamka ay nagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii xilkaska ahaa asagu fududeeyo inuu noqdo warqadu asalkeedu intaas waxaanu rajeyneynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada dhowr iyo tobanka aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaato tirada rasmiga ahee saxiixday warqadaasi waa imise wasiir tabadu waa lix iyo toban muxuu ahaa wasiir baan nahay inkastoo laba wasiir ay safar nooga maqan yihiin marka inta kale ayaa saxiixday waxaanan rajeyneynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu arrintaas u arko naseexo isriixan macno weyn ma samaynayo hadduusan marna dalaynin in fiyoori ay dhabato marka warqada xigmadeeda waa intaas
maxaa idinka wasiiro ahaan aad muhiim ugu aragteen ama aad dan ugu aragteen in ra-iisul wasaaruhu iscasilo mar haddii kalsoonidii lagu wada shaqaynayo oo dinto waxaa fiican in danta guud iyo danta waddanka la fiiriyo way caddahay in muxuu ahaa madaxweynaha uu dumiyey kalsoonidii uu ku qabay prime ministerkiisa way caddahay in golaha muxuu ahaa shacabka mar haddii boqol iyo afartan xildhibaan ay leeyihiin soo jeedin kalsoonida in lagala noqdo prime ministerka way caddahay in aysan howlshu aysan dib intay isku bedesho shalay siday ahayd aysan aanayn mar hadday saas tahay waxaa wanaagsan in loo arxamo dalka iyo dadka runtii dhibaatada badan muddada ku jiray markaa hawsha la fududeeyo ee dowladnimada aan la sii weeqin ayaa ayaa habboon marka taas ayayna ku salaysan tahay warqadan iyo naseexada ay wado
laba jeeraa la isugu yimid kulankii baarlamaanka oo ay suuroobi weyday in cod loo qaado in kalsoonida lagala laabto ra-iisul wasaaraha waxaa la sheegaa in golihii wasiirada laftirkiisa kulamadiinii aanay qabsoomin oo aada laba u qaybsanteen oo qolana ay xafiiska prime ministerka ku kulmaan qolana xafiiska ra-iisul wasaaraha ku kulmaan taasi soo ma dilaysa rajadii shacabka ay ka qabeen in dowladani ay gaarto howlihii iyo hiigsigii loogu talagalay
runtii muxuu ahaa arrintaas waxbaa ka jiri karo laakiin waa nasiib daro in guddoonka baarlamaanka uu xakameyn waayo baarlamaanka runtii waxayna muujinaysaa karti daro iyo khatar in baarlamaanku uu noqdo baarlamaan aan aan qabanin hawshiisa taasna runtii ceebteeda iyo dhaleeceeda waxaa iskale guddoonka baarlamaanka u muuqda in yacni ama muxuu ahaa iyaga laftirkooda ay lug u laaban tahay ama runtii mugeyl aysan ku xakameyn karin howlaha baarlamaanka ay ka muuqato waa nasiib daro golaha wasiirada waa runtaa way shir waayeen waxa ay shir waayeenna waxaa kamid a siyaasad baan runtii cakiran iyo iska qabsigan aan muxuu ahayn aan meelu noo wada aan la garanaynin u marayn maayo inti wasiiro loo yeeray shir loogu yeeray inay imaan waayeen taas mas-uuliyaddeeda prime ministerka iskale in golihiisa uu isku hayo ugu dambeyntii saaka waxaa u safraysaan magaalada copenhagen ee dalka denmark waxaana ka dhacaya kulan lagu eegayo horumaradii ay dowladda samaysay gaar ahaan muddadii sanadka ahaa maraykankao kale waxay sheegeen inaanay qorsheynaynin inay u diraan wafdi halkaasi dad badan oo siyaasadaha caalamiga faaqida waxay sheegayaan in laga yaabo in shirka hoos loo dhigo heerkiisii maadaama dowladdu hadda ay tegaysa meeshaas iyadoo kala qaybsan sidee u arkaysaan adinku inaad halkaas fadhiisataan adinkoo xaaladaasi ku jira hadda runtii waa su-aal wanaagsan muxuu ahaa saaki waxaan usoconnaa muxuu ahaa copenhagen qasdiga loo tegaayo copenhagen waxa weeye muxuu ahaa in la qiimeeyo halkii sano ee lasoo dhaafay new dealkii ama heshiiskii aan caalamka la galnay meesha uu maraayo iyo waxa soomaalida uga uga qabsoomay annagu waxaan geeni doonaa haddii eeba idmo report carkii yacni wixii report waxaan geenaynaa wixii dhacay wixii dhaqaalana soo galay wixii na soo geli waayey iyo wixii siay noo qabsadeen iyo meeshii wixii gaasir noqday taas ayaan geyn doonaa kasoo qaybgalku aad ayuu u ballaaran yahay una malayn maayo in muxuu ahaa ay saameyn ku yeelanayso waxaan socdo maxaa yeelay adduunka waxa ay soomaaliya ka damacsan yihiin ayaa ka weyn laba qof oo mataqaanaa madaxweyne iyo prime minister isqabtay waxaa ka weyn danta soomaaliya ay ka leedahay muxuu ahaa adduunka iyo adduunka danta uu ka leeyahay soomaaliya waa jirtaa in maraykanku ay ku dhawaaqeen inaanan tegin baa laga yaabaa laakiin waxaan kaloon la soconnaa inay imaanayaan weliba heer wanaagsan ay ku imaanayaan waa la soconnaa iyagana